kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha sidii idaacadaheenna toddobaadkan aad ku maqlayseen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ayaa la wareegay deegaano cusub oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo ku teedsan webiga shabeelle oo ay ka talinaysay kooxda al-shabaab gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mida gobollada ugu soo saarka badan soomaaliya ee dhinaca beeraha haddaba ka saarista al-shabaab maxaa ahmiyada oo ay ugu fadhidaa dowladda soomaaliya rajo magelinaysaa soo noolaynta wax soo saarkii xoogga badnaa ee gobolka qodobada iyo kuwo kale ayaan ku qaadaadhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ah barnaamijka guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi oo ku sugan deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana su-aalo weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna gudoomiye kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay aad aad baad umahadsantiin maxaad nooga sheegi kartaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka shabeellaha hoose
runtii gobolka shabeellaha hoose waa cusub baa u beriyey oo ah nimankii runtii shacabkan dhibka u geystay oo u diiday beeraha in la qodo in la qoto ganacsi in la sameeyo in lasu in laysu socdo nolosha dadka ku cariidiyey khawaarigta ahaa runtii waa hade maxaan ku raa waa iska yaraadeen gobolkii runtii hade maxaan ku yidhahdaa waa laga fara muruujiyey meelaha ugu muhiimsan sida maxaan ku yidhahdaa tuulada qadiimka oo ku taala gobolka shabeellaha hoose berire beesha berire degmada maxaan ku yidhahdaa degmada awdhegle runtii degmada cusub oo ku taala maxaan ku yidhahdaa asendooyinka dhexdooda oo marin oo khatara u ahayd nimanka alqaacida runtii oo caana ah runtii oo keligii gumaysigii talyaaniga kaga gudbi jiray soomaaliya ama ku qodi jiray ee keli asayle ee degmada janaale runtii iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada waa laga farmareejiyey nimanka khawaariijta oo ku tirsan intaasaba runtii webiga shabeelle haddana ciidanka amisom runtii walaalaheena iyo ciidanka kale maxaamud xooga dalka soomaaliyeed ee jeesiyaashka majeesiyaasha ah uu webiga dhinaciisii kale u gudbeen waa markii ugu horreysay maanta runtii anagoo horkacayn runtii waxaa lagu dhow yahay degmada torotorow runtii tuulooyin badanoo maxaan ku irahda hoos taga degmada torotorow ayaa hadda laftigeeda aan kaala hadlaynaa oon ku sugannahay hade waa un maxaan ku irahdaa hade nimankaasi gobolka shabeelle hoose inay kasii dhamaanayaan ayaan filayaa gudoomiye dadka odorosa ammaanka gobolka waxay leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee gobolka ku sugan tira ahaan ma dabooli karaan baaxadda dhulka marka gobolka la fiiriyo wuxuu leeyahay seendooyin iyo dhul howda oo webiga ku teedsan waxaa suuragala bay leeyihiin inaad kala kulantaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa si aanay taasi u dhicin maxaa qorshihiinu yahay runtii nimankani maxaan ku yidhahdaa niman hadda maxaan ku yidhahdaa niyad haye ma aha waa sax waa run maxaan ku yidhahdaa nin raba inuu isnidaamiyo hade inta maxaan ku yidhahdaa nafta ay ku jirto maxaa inuu mintido hade waaba wayba wayba la tahay ayaga hade annagana waxaan wadanaa ciidan aad in loo soo tababaray oo loogu talagalayba inay kaymaha iyo asendooyinka iyo webiga jiintiisa iyo tuulooyinka iyo geedaha hoosta inay kula dagaalamaan nimankan hadday ahaan lahayn ciidanka walaalaheen amisom iyo uganda iyo burundi iyo hadday ahaan lahayn ciidanka xooga dalka soomaaliyeed runtii tan kalena qorshayaal anagu aan degsanaa jira in degmo walba maxaan ku raha oo la qabto ama deegaan walba ama tuulo walba in ciidan deegaan ah laga qoro yaqaana geedgeed iyo beerbeer iyo sosoojin iyo tuulituulin yaqaana iyo nimanka khawaariijta maxaa laftigooda meelahay ku dhuuqaan iyo mushishka aad aad u kala yaqaano runtii arrimahaas oo dhan waa ka digtoonaana kulley saa waxaan wixii soo kordhana waa arkayna gobolka waa gobol qani ku ah dhulbeereedka wax soo saarna leh marka kasaarista al-shabaab maxay kusoo kordhinaysaa bay kula tahay dhaqdhaqaaqii wax soo saarka beeraha ee gaabiska galay waa mahadsan tahay colaadow waxay kusoo kordhinaysaa runtii waxyaalo badan kanaaladii duubay oo u diideen in xiyirihi maxaan ku rahdaa runtii gacan ka siiyaan oo la qodo daawooyinkii maxaan ku raha heelaha gargaarka ay bixin jireen dowladaha runtii gobolkan shabeella hoose baneeyay kambaniyaasha sida kushiimada oo mooska bacariminta maxaan ku rahdaa iyo kuwa cayayaanka lagula dagaalamoba intaas abuurka tayada leh abuurada tayada leh ayaa la keenayaa runtii hadee abuurkii hore tayo ma laha dhegaysto kale ayaa qadka ku jira oo aan u baaqaya isna su-aal qaba dhegaysta ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso okay marka hore dhammaan waa salaaman tihiin asxaabta meeshooda fadhiya ama qadka toos ugu jirta magacayga waxaa la yihahdaa cabdulqaadir maxamed cumar waxaana kasoo hadlayaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan marka
haye fikirkaaga ku bilow marka hore okay marka ugu horeysa haddaan intaas ka gudbo fikirkeyga ugu horeeya waxa weye laga hadlaayo arrimaha gobolka talo weeye taladaas oo ah waxaan marka hore ku talinayaa in isbedelka maanta dhacay maaragtay kumeelgaarnimadii aan ka baxnay ah lala jaan qaado ee ah in aan ka baxnay kumeelgaarnimadii oo isbedel laga muujiyo maamulkii horey u jiray gobolkana wakti la siiyo dadka gobolka degan mintuulo degmo ilaa iyo gobol qof walibana si xor ah oo madax banaan looga qaybgeliyo oo aanay dhicin sidii horey udhici jirtay oo kale oo ah in dad la wato ama dana gaara leh aayaha gobolka shabeellaha hoose ka taliyaan marka hore waa fikirka aan qabo ee ugu horeeya marka su-aashaada u gudagal guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa marti ku ah barnaamijka su-aasha aan rabo inaan isaga weydiiya waxay tahay mudane guddoomiye waktigaagii lagu magacaabay waxay ahayd xilligii dawladii hore ee transitionalka ahayd ama kumeelgaarka ahayd xilligaasina waa uu dhammaaday dawladdii waktigaas jirtayna waa ay ka baxda meesha gobolkiina markaas wax haba yaraatee maamul oo ilaa iyo hadda loo soo magacaabay absolutely ma hayno marka arrintaas iyada ah maxaad dadka deegaanka gobolka shabeellaha hoose ku abtirsadaa maxaad arrintaas iyadaa uga qancinaysaa oo aadna u sheegaysaa su-aasha aan qabaa waa midaas gudoomiye waa maqlaysaa mahadsanyahay saaxiibkay cabdiqaadir oo kasoo hadlaya magaalada marka runtii gobolka shabeelle hoose oon ku wada sugannahay sidii saraaxada leh horta walaalkayga maxaan ku yidhahdaa waxaan ku qancinayaa runtii xilliga kumeelgaarka waa laga baxay waarintiisa xilli federaal ayaa loo gudbay haddii uu sharci yaqaani yahay ama siyaasada runtii maamuladii hore u jiray haykalkii ugu sarreeya isbedelay dawlad sideedaba maxaan ku yidhahdaa dawlad ayay ka dhaxashaa malafku malaf kale ayuu dhaxlaa saaliga agaasimayaashii jananadii taliyaashii gobortoorayaashii kulli maxaan ku yidhahdaa waa shaqeeyaan safiiradii intaasoo dhan maxaan ku kaabayaashii dhaqaalaha kuwii siyaasadda intaasoo dhan marka waxaa isbedelay waxaa weeye waa hogaankii sare ee dawladda waa sax doorasho macnaha in maxaan ku rahdaa la geliyo taas anaaba qabaqaabinaya waxaan filayaa bilaha soo socda tuulo ilaa iyo degmo in doorasho runtii council ah in la sameynayo degmo walbana maxaan ku rahdaa saddex iyo labaatan xubnood oo council ah in maxaan ku rahdaa iska soo dooranayaan bulshada oon qof dambe loo soo xuli doono inuusan jirin ama loo soo magacaabaya marka taas abaabulkeeda hadda wax kaweyn baa nahayaya oo ah nimankii khawaarijta alqaacida soomaali waxay ti waxay tidhaahdaa talo la helaa war la helaa ama ceelaliyow markay heshiiyaan ay xooluhu biyo cabaan hadee meel nin isnidaaminayo ama nin meeli duugayo ama nin efon tuurayo ama nin madax goynayo macnaha joogo maxaan ku yidhaha doorasho sida loo qabto waa adag tahay waa sax doorasho waa qabanaynaa waa maxaan ku yidhahdaa cid alle cid bay doortaan dadka ku dhaqan gobol shabeelle hoose ayaa maxaan ku yidhahdaa qabanaya xilka hadday degmo ahaan lahaydi hadday tuulo ahaan lahaydi hadday gobol ahaan lahaydba taas waa intaas tan kale maxaan ku yidhahdaa gobolka shabeelle hoose waa cusub baa u bariyay hadda deegaanada maxaan ku yidhahda nimanka khawaarijta laga xoreeyey kulli maamulaa ka jira hadda aan kula hadlayo maxaan ku yidhahdaa toortoorow maamulaa ka jira afgooye maamul baa ka jira dadka u dhashay ah awdhegle maamul baa ka jira janaale maamul baa ka jira marka aad joogtay hadda maamul baa ka jira ilaa iyo qoryoole maamul baa ka jira ilaa iyo sablaal iyo kuntuwaarey marka waxaan oran lahaa marka maamuladani maxaan ku yidhahdaa kuwo doorasha bedeli doona haddana meesha ayadoo firaaq inuu soo galo ama gaab ama meel banaan macnaha inay noqoto fawd inay noqoto ayaa la diidayaa wixii annagu hadee jabad ma nihin warlords ma nihin communistiyaal ma nihin qabiilis abaabulin ma nihin dawlad baa nahay dawladdu waa inay ku wareejisaa maamul jira maamul doorashaa marka kaasaan diyaarinayna insha allah aad baad umahadsan tahay guddoomiye haddaan usoo noqdo su-aalaha iyaga guddoomiye weli waxaa jira degmooyin kale oo gobolka ka mid a oo gacantiina ka maqan sida buulamareer oo kale oo mar dhexdaa ah ciidamo faransiisa iyo al-shabaab ay ku dagaalameen muddo kooban iyo baraawo iyo meelo kaleba muxuu yahay qorshihiina ku wajahan deegaanada kale ee gobolka runtii saan kuu sheegayba de annaga hadda aniga kula hadlay suutaay ku jira waxaan filay hurdahada laisma faro waxaan wadana isbabil lagu xaqilaha nimanka khawaarijta alqaacida e waa hada hadaad aragtay magaalooyinka iyo tuulooyinka maxaa ku dhaha maanta aan soo marnay xarabta iyo reereen iyo shacabka waad iga hadaysaa mudane weriye kuwaasna haddana waa usoo hadna insha allahu tacaala ciidan nagu filan waa haysanaa oo ka badan weli gobolka shabeelle hoose ee u gudbi doona gobolada dariska aan nahay iyo iyo hub casrina waa wadana marka nimankaan hade niman hadda saag iyo tabar haya ma nimanka khawaarijta haddii ay dagaal diyaar u yihiin hade anagu hadda meel banaan aan u baxnay maanta maanta saaka waayo waaga markuu beri ilaa hadda dhulka jiiraala lagu jiraa badanaa maxamed meelo webiga ka fog waayo tortoro iyo berife udhexaysa ama awdheglen udhexaysa waad garana waad garanaysaa colaad saa laligaya marka insha allahu tacaala degooyinka kale geed ama aseendo ama guri ama tuulo ama magaalo oon anagu ka harayna ma jirto meel walbana ciidanka xooga dalka soomaaliyeed geesiyaasha ama geesiyaasha ah iyo walaalahena amisom ay ugu horeeyeen uganda iyo burundi waa tagayna insha allah wa waa hagaag dhegaysto kale ayaan u baaqayaa oo qadka ku jira dhegaysta ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso nabaddoongaago buulo xasanaa gobolka shabeellada sankaa soo wacaya nabadoone kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha fikirkaaga marka hore kadibna su-aal baad weydiin kartaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo barnaamijka marti ku ah fikri markaan ka dhiibto fikradeyda waa nimanka la yidhaha khawaariijdi waa gobolka waa ka baxeen hadda inta yar oo guddoomiyaha gobolka kuu sheegana waa runtiis waxaa kaloo fikriga qabaa in dawladda maaragtay federaalka ah haddana aad ku ay ku raad joogto oo haddana hare ay yihiin fikrid waa intaas intii su-aal aad weydiinsa waa weydiin kartaa marka haddaad wax su-aala qabto ood guddoomiyaha weydiinayso barnaamijka waa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ha guddoomiyaha waxaan weydiinayaa guddoomiye maadaama aad maaragtay guddoomiyaha gobolka aad tahay wax badan aad aad ka soo shaqaysay oo nin aqoon-yahana uu yahay oo wakti badana dagaalada uu joogi jiray oo safka horena uu ku jiro waxaan weydiinayaa guddoomiye gobolada gobolka shabeellada hoose inta dhamin goorma goormahan aan filaynaa maadaama aan dadweynaha nahay heesaa u qabnaa marka goobaha waxaan weydiinaya guddoomiyaha inuu ii sheego waxyaalaha maaragtay oo had u dhimin iyo dadka maxaan ku qancin karnaa maxaad nooga qancinaysaa guddoomiye hadda gobolka hadda intay dhiman intii aad qabateen waa la qabatay intii kale maxaad noogu qancinaysaa waa hagaag guddoomiye waxaan filayaa isla su-aashii aad ka jawaabtay ayuu dhegaystaha kusoo celinaya ku weydiiyey marka haddaad ka jawaabi karto si kooban waa mahadsan yahay nabadoon gaabow oo jooga gobolka shabeellaha hoose runtii aad aad baan ugu faraxsanahay dadkaygii runtii shacabkayga inay idaacadda si tooska live inay usoo fadhiistaan soaleygii weydiinayaan runtii oo si saraaxadla waxaan leeyahay inta dhiman waa sheegay tuulo iyo degmo iyo guri iyo aseento iyo qansax iyo bilcil iyo qoonqoon midaan dhaafayna ma jirto kulli waa wada tegaynaa tuulooyinka maxaan ku rahdaa cagka marinay runtii nimanka maxaan ku rahda khawaariijta aan maxaan ku rahdaa maanta aan ka saa sida maxaan ku rahdaa nuun garre buuliweynta yendis sida maxaan ku rahdaa ali guble ilay guusha dhan hadle shagaxle intaasoo dhan maxaan ku yihahdaa hede waa la socotaan ilaa toortoorow haddana maxaan ku yihahdaa hede waxaan u soconnaa insha allahu tacaala ilaa qoryooley iyo kutuwaari sablaal iyo baraawe meel anaga aan ku harayn haba yaraatee ma jirto ciidan nagu filan waa haysanaa ticnica nagu filan ama hub nagu filanna waan haysanaa oo aad iyo aad maxaan ku raha casriwa iyo ciidan aad aad u tababaran marka insha allahu tacaala sida maxaa loo mashaxrada iyo maxaan ku rahdaa deegaanada maxaan ku rahdaa aan ka faramaroodin nimanka khawaariijta maalmahan ayaa loo mashaxradi doonaa inta kale oo soo hadhaya insha allah guddoomiye waxaa jira gobolka shabeellaha hoose wuxuu ka mid yahay meelaha dhaqaalaha ugu faraha badan uu kasoo geli jiray kooxda al-shabaab ama beeraha dadka lacag ha uga qaadaano ama biyaha ha uga qaadaano sidaad sheegtay wuxuu ka mid ahaa ilaha dhaqaalaha uu kasoo gala ee ugu badan hadda meelo badan oo gobol ka mid a waa tagteen dhulna waa idin dhiman yahay markaad fiiriso dhul beereedka iyo wax soo saarka gobolka xaaladiisa markaad fiiriseen ood u kura gasheen maxaa idinkaga muuqda ma gobol weli dhulbeereedkiisu uu nool yahayba mise waa gobol baaba-ay oo u baahan in beerihii mar labaad dib cusboonaysiin lagu sameeyo waa gobol aad iyo aad weli maxaan ku rahdaa kabasho leh gaarsiis leh macnaha hade beeraha qaarna waa dhinteen qaarna waa nool yihiin hade runtii maxaan ku rahdaa gaarsiis wax lagu daray haba yareete ma jirto oo liin dhanaan xoogo maxaan ku rahdaa meelo laga abuuray waa jirtaa liintan dhanaanta oo loo loo loo iibgeeyo macnaha khaliijka waxaana ka ahayn wax kaloo kusoo kordhay gobolka ma jiraan laakiin hadda gaarsiis ay leeyihiin mooskii maxaan ku rahdaa sameydii abuurkiisa laga keenay maxaa talyaaniga noo taagan ama daawala-aan buu maxaan ku raha u qalalay ama maxaan kula kushiimadii ama bacrimintii maxaan ku rahdaa daawoyinka lagu bacrimin lahaa ayaa maqan khudaarta kale sida bedelkii baradhadii bataasiga basashi iyo ansalaatoniga iyo looskii iyo maxaan qajaarka iyo qaraha iyo maxaan ku rahdaa iyo iyo wixii lamid ah ayagana maxaan ku rahdaa runtii maxaan ku rahdaa waa gabaabsi hadda maxaan ku rahdaa beeraleyda iyo dhulkii dawladda federaalku ay qabatay iyo walaalaheen amisom runtii aadis ba sankan gobolka aaran buu ahaa toddobadii bilood hadda laga soo gudbay deegaanadii aan gacanta ku dhignay dalka fiican baa kasoo go-ay inta kalena maxaan ku rahaa cagaf cagafyadii maanta ay shaqa bilaabeen min maxaan ku rahdaa lambar konton ilaa iyo ama saliidi caanoole iyo balow ilaa berire ilaa iyo maxaan ku rahdaa shangare ilaa iyo maxaan ku rahdaa malabli iyo jawhare awdeegle ilaa iyo daarusalaam iyo iyo mubaarak iyo ugunji maxaan ku ilaa iyo janaal iyo kasalaas iyo jiiri danow iyo jebey maanta cagaf cagafyadii baldosaradii beerihay ku jiraan hadda daaragti waad yaabaysaa saalaliga marka hadda maxaan ku rahaa gaarsiis buu leeyahay gobolka laakiin haddaad fiirisid dalagii hore waxbaa ka haray waa taagan yihiin ciidamada nala socda sida burundi iyo uganda ay sheegaya waxay isu leeyihiin waa gobolkan gobol janna ah wey kulley taba dee ayagu hadda maxaan ku rahdaa waa ugu hor leeyahay marka waxaad dareemaysaa marka gobolka ugu cagaaran inuu yahay weliga inuu gobolka nool yahay macnaha inaan gaarsiino hadda si degdega sharaftii karaamada uu lahaan jiray gobolkan xaligga wax soo saarka ee gobolada soomaaliya ama gobolkan gobolkii lagu quudi jiray dawladaha geeska africa iyo gobolada soomaaliya iyo talyaaniga iyo khaliijka ayay weeye haddana maxaan ku rahdaa waxaan rabnaa inaan dib usoo celino insha allah aad baad umahadsan tahay waxaan soo gelinayaa guddoomiye dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka taleefonka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirtay
aniga waa maxamuud daahir faarax qooley idinkala soo hadlaya gobolka shabeellada hoose runtii guddoomiyaha warbixintiisa waan maqlayaa waa ay fiican tahay waa run gobolku wax soo saarkiisa iyo dee dadkii deganaan jiray unbaa degan laakiin dadku qaabkii nidaamkii dawladnimaa ka maqan oo ama tacabka ay beertaan ma garanaysaa loogu dhoofi lahaa ama dawladdu wixii tashiilaada ay u qaba laheed weliga shabeelle gobolka shabeellada hoose meelaha uu kaga yaallo waa uu duugmay laba iyo labaatankii sano caradii baa ka farsantay marka kuntuwaarey iyo saqlaale dhexdeedana ilaa labaatan kilomitr oo baabuurta dul marta ayaa jirta markii weligu bilkeenana marka waxaan leeyahay maamulkii dawladnimo ayaa ka maqan dadkaasi beeralayda ama xoololayda oo gobolka shabeellada hoose waana dhulka ugu barwaaqada badan markii gobolada soomaaliya la yidhaahdo gobolada eedaa bay ku jiraan ama degmooyinka eedaa oo badan gobolka laga helo weeye marka dee taasaa ka maqan guddoomiyaha waxaa laga rabaa inuu maaragtay intaa dadka maaragtay wax soo saarkooda la dhiirigeliyo oo webigana loo habeeyo ma garanaysaa adduunkana loola xiriiro oo maaragtay meel ay badacadooda ku gataan ay helaan oo maaragtay la suuq geeyo aad baad umahadsan tahay qooley haddaad su-aal qabto oo aad guddoomiyaha weydiinayso guddoomiyaha waxaan weydiinayaa guddoomiye habeen hore nin baa lagu dilay magaalada marka gudaheeda masaajid asagoo ku tukanaya lamana qaba ninkii dambiilaha oo wax dilay taasina waxay keenaysaa ma garanaysaa maamulka gobolka iyo degmada intaba iyo dadka gobolka ku noolba waxay ku keenaysaa naxdin runtii arrintaasi inaysan dib usoo laaban baa la rabaa oo ma garanaysaa laga taxadaro intaasaan guddoomiyaha weydiinaya sababta loo qabo waayey haddii la qabo waayey saacadda muxuu macluumaad oo ka hayaa dadkii gacanku dhiiglahayo dilay ninka ma garanaysaa masaajidka ku jiray guddoomiye cabdiqaadir oda maqlaysaa waa maqlayaa waa mahadsan yahay saaxiibkayga maxamuud daahir qooley su-aashii u weydiiyey oo ahayd waxaan ku idhahdaa nin in lagu dilayay degmada marka waa sax ilaah u naxariisto oo nin macalin ii ahaan jiray ahaa runtii oo la dhihi jiray city xaajibano oo reer qoryooley ah runtii aadan isku magaalaan ahayn marka aada iyo aad baa macnaha aan leeyahay inalawanilay ha u naxariisto gacanka gardaran baa dishay marka waxaan leeyahay marka arrintaasi waa arrin naxdin leh waxaa loo qabtay ilaa iyo shan iyo toban nin ayaa loo qabtay baaritaan bay ku jiraan ciddii dembi gashan ee maxkamad baa xukumaysa ciddaan dembi lahayn ee maxkamad baa sii deynaysa laakiin dad baan u qabanay baaritaanka wixii kasoo baxa kadib aan shatigaasi ka qaban doono waa ku daba jirnaa in kalena inaan raadino marka annagu ma seexan waa soo jeednaa saaxiibkayga saasaan u qancinaya aad iyo aad baad umahadsan tahay guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah intaa ayaanu dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti ku ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi qaar ka mida dhegaystayaasheenna ayaa su'aalo ku weydiinayey intaaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelya